waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay waanada macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay waanada macalinka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal halkani waa shabakadda wararka ee qurbajoog dot com ama somaali diaspora news dot com kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada waxaana barnaamijkan waxbarashada toddobaadkan aynu ku soo qaadan doonaa xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka laba kun shan iyo toban ilaa laba kun iyo lix iyo toban ee dugsiga hoose dhexe iftiin xafladdan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka qabsoontay barxad weyn oo ku dhex taalla dugsiga iftiin حلوة مدرستي حلوة مدرستي حلوة اسمها افتن افتن يرتوي العطشان من أبواب الجنة من نعيم دائم دائم دائم فيها كنا صفوان فيها كنا خيارا ليس فينا جهل بل لنا علم علم مدرستي حلوة حلوة حلوة xafladdan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada culimaaudiin madax dhaqmeed waalidiin caruur u badan ardayda dugsiga dhigata iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa ka mid ahaa dadweynihii halkaasi ka soo qayb galay waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay sheekh shacbaan oo ka mid ah culimmada dalka isagoo waalidiinta u soo jeediya in caruurta la baro diinta islaamka iyo taariikhda islaamkaba waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sheekha haddii aynu bari lahayn inay rasuulkii sala allahu caleh wasalam iyo saxaabadii iyo salafkii jecel yihiin abubakar iyo cumar iyo cudmaan iyo cali dee maanta kamay daba dhaceen niman gaalo oo hebel la yidhaayo sidooda u xiirtaanoo sidooda u lugeeyaanoo waxaad arkaysaa ilmo dhanoo ka tegey socodkiisi show nin buu ku xidhan yahay sida waraabaha u socdo oo aad mooddo inuu sii dhacayo dabeetana waar ilmahaagii toloma lugtaa laga hayaa maya nin buu ku xidhan yahay sidaa u socda inantii waa nooc kale iyaduna mid bay ku xidhan tahay ay eeddo oo meel baas ka timi macnaha waxa weeyaan dad baa qabsaday adiguna waad ag joogtahay oo cuntaduunbaad siinaysaa lagama badbaadi karo kelmadaad tidhaahdo iska daa keliya kuma filna waxaa u baahan yihin in loo beddelo la yidhaahdo kuwani inkaar bay qabaanoo meelku gaadhsiin maayaane kuwii ka wanaagsanaaye ah waxaa isna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga iftin cali naasir cabdirasaaq dugsi run ahaantii isku dayey inuu buuxiyo kaalintii uu bulshada kaga jiray ee dugsinimo siiyey da'yarta waxbarasho aad iyo aad u qiimo badan sida oo kale waxa weeyaan buuxiyey kaalintii waxa weeyaan markaa baahida ahayd ee waddanka ka jirtay ka qayb qaatay isla sidoo kale kobcintii aqoonta waddankeenna dugsigu waxa uu ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah qayb waa qaybta dugsiga hoose dhexe qaybna waa qaybta barbaarinta ardayda yaryar dugsigu qorshuu leeyahay sanadba awoodda waxbuu saaraa maamulka sanadkan waxa uu awoodda saaray oo uu ku tuntuunsaday qaybta barbaarinta kayjiiga oo run ahaantii iyaduna xudun u ah dhammaan qaybaha uu iskuulku ka kooban yahay waayo qaybta barbaarinta waxaa lagu soo barayaa caruurtii waxaa lagu soo barayaa caruurtii yaryareed ee da'yar tahay haddii ay caruurtaa da'yartaa markaa waxa weeyaan waxbarashadii markaa noloshooda bilowga ku ah hadday hagaagaan qaybtan sare u soo gudbayaana dugsiga dhexna waa u hagaagaya markaa si taasi waxa weeyaan u suurto gasho sanadkan dugsigu waxa uu dibu habayn ku sameeyey dhismihii qaybta keyjiga oo aad wada arki doontaan insha allahu tacaala waxaa cabasha ka jiri jirtay had iyo jeer dhinaca markaa waxawe garoonka ama waxaweyaan dhulka oo waxa weeyaan loo dhigay mar markaa aynu markaa aragno ooee quruxda badan taasoo keentay markaa in waxa weeyaan ay ardaydii kayjiidu waxa weeyaan markaa bii'ad iyo markaa deegaan aad iyo aad ugu fiican markaa waxbarashadooda ay ugu bilaabanto markaa uguna socoto waxbarashadoodii isla sidoo kale sanadkan qaybta kayjiga waxaa loo sameeyey wax ka bedel waxa uu maamulku markaa sameeyey maamul u gaar ah ka warhayntooda la xisaabtankooda manhajkooda xiisadahooda dhammaan xagga xiisadaha waxaa loo sameeyey muxuu ahaaye diraasad baa lagu sameeyey markaa manhajkooda ay hore u qaadan jireen waxbaa loogu soo kordhiyey qayb sanadkan waxyaabaha kjiga loo kordhiyey waxaa ka mid ah in horta manhajkii kjiga halkii uu awal hore ka ahaa ardaygu waxa weeyaan inuu markaa waxa weeyaan uu macalinka ka qaato oo buuggiisa loogu qoro oo markaa waxa weeyaan gacanta iyo markaa ardayga gacanta loogu qabto oo macalinku aad howl badan ugu sameeyo sanadkan waxaa noo suurto gashay maamulka u suurto gashay in loo daabaco oo manhaj daabacan oo kombliit ah oo waxa weeyaan waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waalidiinta caruurtoodu wax ka bartaan dugsiga iftin waana kan muuse yuusuf maxamed oo ku hadlayay afka guddida waalidiinta ee dugsiga iftin
saraakiisha heer qaran iyo heer gobol dhaqanka maxaa la yidhaahdaa marti sharafta kale dhammaantoodba waxaan kusoo dhoweynayaa salaanta muslimiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal maanta waxaynu xidhaynaa sanadugsiyeedkeennii hore waxaynuna furaynaa sanadugsiyeedkeennii cusbaa insha allah ilaahayna waxaynu uga mahadnaqaynaa sannadkii hore ee uu inoo suuro geliyey inaynu soo dhammaysanno kan labaad ee aynu sanadka gelaynaa waxaanu ka baryaynaa inuu inagu irsaaqo taqwo iyo allakacabsi iyo inaynu si nabadgeliyo iyo amniya iyo horumara ku dhammaysanno sannadkeenna soo socda kelmaddan anigu u baxay waxa weeye maadaama guddida waalidiinta ka mid ahay ee iskuulka inaan waalidiinta u sheego waxaa laga yaabaa inay qaarkood isweydiinayaan miyaanaan tilmaamo ka geysanaynin iskuulka hoda socodkiisa ama dhaliilihii haddii ay wax noo muuqdaan miyaanaan sheeganaynin intaa waxaan u sheegayaa inaynu kaanagu guddi ahaan u matelo waalidka iskuulku uu leeyahay wakhti aanu la xisaabtanno macallimiinta oo aanuna tilmaanno wixii aan u aragno in la qabto aadna ay ugu dhegan nugul yihiin ilaa iyo mulkiilaha iyo maamulka iyo maxaa layaa macallimiintuba kal hore waxyaabahan isbeddelkan lagu sameeyey keejiga waa talooyinkii iyo tusaalayaashii iyo taladii aannu isla gaadhnay ayay ka mid tahay waanay fuliyeen intii badnayd waxaa kaloo iyana ka mid ah dugsiyada fasallada sideedaadka oo loo samaynayo maxaa la yidhaahdaa dadaal dheeraada si ay maarkis wanaagsan ugu baasaan sanadkana xoog aad u badan baa la geliyey ardaydii sideedaadka oo aan hore u jirin kuwa soo socdana insha allah waa laga sii kordhin doonaa waxaa kaloo ka mida iyaduna daabacadda buugaagta oo maaragtay aad moodayn waalidiinta inagu yara qaalay ahaayeen buugaagtii hore aynu iibsan jirnay iskuulka inkastay hawshaasi nala dheeraatay waxaanu wadnaa inaynu madbacdaynu leenahay samaysanno aynu buugaagtii oo intii ka jaban insha allah aynu sannadaa dambe iskuulkeenna ka heli doonno halkaynu awal keniya ka sugi jirnay waa qaybta manhajka somalilan baynu inta badan qaadanna laakiin qaybaa jira aynu ku qaadanno kenyanka oo socialka iyo sayniska iyo kuwaas ay ka mid yihiin ingilishka taana waalidka waxaan u sheegaya insha allah inay inoo soo socoto madbacdaynu inagu leenahay oo au qiimu insha allah isbedeli doono intaas waa kelmadda aan waalid ahaan iyo guddi ahaan u leeyahay ta kale waxa weeye insha allah ubadkii waa laga kalluumaysanayaa waa la dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga somalilan bashiir cabdi xariir
waxaynu u baahan nahay mar inaynu dareenno hablaheenna maanta waxbaranaya ee xijaaban ee halkan fadhiya ee qur-aanka se akhriya ee arkayseen ee asturan ee waxbartay ee macallimiinta dhaqanka iyo diintaa leh ay waxbarayso ee maanta aynu gacanta ku hayna ilaahay nasiib inoo siiyey inaynu in yar dib ugu noqonno shalayta dalku siduu ahaa shalayta cablaheen waxay iskuulka dhiganayeen iyagoo shaadhaya surwaal sita markaa hooyooyinkiina jooga waxbaranayse waa garanaysaan macallinkii waxbarayey waa garanaysaan halkay diintu u joogtayna waa garanaysaan maanta isbeddelka intaa leega waxbarashadeennii ku yimi inaynu ilaahay ugu mahadnoqon alxamdulilah rabbilcaalamiin idhaa weeye waa laga warwar laayahay maanta carruurta ay macallimiintaasi gacanta ku hayaan ee iyagoo yaryar akhriyaya nashiidooyinka carabiga ah iyagoo carruura akhriyaya qur-aankii akhriyaya aad iyo aad baynu runtii aniguna aan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa macallimiintii soo barbaarisay waxaan aad ugu mahadnaqayaa waalidiintii barbar taagnayd waxaynu u baahannahay wax carruurtu inaynu intaa macallimiintu ay ka codsanayaan waalidiintu inay kaalintooda buuxiyaan oo iyaguna ay barbaarinta iyagoo waxsiintoodii iyo korintoodii iyo kala celintoodiiba ku jira inay waxbarashadana u kordhiyaan waxbarashada markaad iminka eegto waalidku carruurta culays badan buu saaraa aad buu waxu baraa aad iyo aad baa wax loo baraa xilligii hore wax la baran jiray ilmaha iskuulka waa loo diri jiro waa la sii dayn jiray laakiin berigaa waxaa jiray dhaqan wanaagsan dadka oo dhan baa ilmaha waalid u wada ahaa inuu marku guriga ka baxo ee uu dabadda u baxo qof kastoo weyno ka hor yimaadaa waalid buu ahaayo ilmaha waa la wada ilaalin jiray tii maanta ma jirto dadku maanta isma yaqaan dadka jaarkii isma yaqaanaan dadka waxbarcidi isma oga marka ilmihii wuxuu u baahan yahay si gaara looga warhayo oo magaaladii lagu sii daynayay fidno badan baa taalla waxaan halkan anigu ballan qaadayaa sidaa ay macallimiintu uga hadleen in xukuumadda aanu gaadhsiinno anigu aan ka mid ahay wixii dhaqanka carruurta xumaynaya in wax laga qabto ay ka mid yihiin waxyaalaha tiifiyada ka baxaya ama musalsallada af soomaaliga laga dhigay ama wixii la mida in meesha laga saaro inaanu gaadhsiinno aanu ballan qaadayna qodobkani meesha yaallaa waxa uu yahay wax badan baa inoo soo kordhay idaacaddii qur-aanka kariimkaa inoo soo kordhay oo guri walba ka baxaysa da waxaa inoo soo kordhay tafsiirkii baa inoo soo kordhay tiifiga laftiisu waa aalad qofkii wax wanaagsan doonayaana uu ka helo qofkii wax xun doonayaana uu ka helo oo labaduba ay ku jiraan marka wax loo baahanya waxa wanaagsan in laga raadiyo oo carruurta la fahamsiiyo wax xun in
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii waxbarashada oo idila socodsiinaya anigoo ah khaalid ismaaciil foodhaadhi tan iyo intaannu barnaamijka kan xiga ku kulmi doonno dhammaantay oo dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa